soomaali waa mid waa uliyo mayra mataana weeyo meel bay ka wada idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiin baa nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax talaada ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaad barnaamijka faaqidaada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona dad soomaaliyeed oo laga soo qaaday xeebta magaalada cadan ayaa waxaa la filayaa in maanta la geeyo xeebta magaalada berbera iyadoo kadibna la sheegayo magaaladaas looga soo qaadi doona diyaarad keeni doonta magaalada muqdisho haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa qunsulka soomaaliya u fadhiya wadanka yemen ayaa barnaamijka dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaayo marti iigu ah waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan xabsi ku yaala wadanka suudaan soomaali aad u fara badan oo haween ay ku jiraan ayaa ku xiran kuwa oo doonayay in ay gaaraan xeebaha wadanka libiya si ay halkaasi uga sii galaan qaaradda yurub gaar ahaan wadanka talyaaniga sida wadamada kale ee yurub ay ugu sii gudbaan haddaba duruufo kala duwan ayaa haweenka xabsigaasi ku jira haysta qaarkood waxaa la sheegayaa inay xanuuno qabaan halka kuwo kalena ay yihiin haween xaamilo ah haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa iyana duruufaha kala duwan ee haysta codod ayaan idinkaga qabanay qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan arrimaha soomaaliya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wararka ugu waaweyn caalamka ayaa sidoo kale barnaamijka aan ka marnayn barnaamijka inta uu hawada ku jira anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaha ayaa idinla socodsiin doonaa dhanka farsamadana leyla cabdiraxmaan ayaa joogta waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka maanta dhegeystayaal heestaas ka hadlaysa dhibka tahriibku uu leeyahay oo lilalaka ay noo qaadaysay barnaamijka faaqidaada ayay daafur ahayd qeybaha dambe ee barnaamijkan ayaad ku maqli doontaan dhallinyaro tahriib doonaysay oo lagu qabtay wadanka suudaan oo xabsi ka mid a dalkaasi ku jira oo xaalado kala duwan ay ku haystaan oo qaarkood la sheegayo afar bilood ka badan inay xabsiga ku xiran yihiin ayay noo suura gashay inaan waraysiyo idinkaga qaadno hase yeeshee waxaan ka horumarinayaa dalka yemen gaar ahaan dhankan cadan xeebteeda waxaa laga soo qaaday dad soomaaliyeed oo boqol iyo konton gaaraya kuwa oo maanta markab uu gaarsiin doono xeebta magaalada berbera waxaana dadka ay isugu jiraan haween iyo caruur iyo ragba intaba kadibna waxaa la sheegayaa maadaama de dhinaca koonfurta soomaaliya ay kasoo jeedaan diyaarad looga soo qaadi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera si muqdisho loo soo gaarsiiyo kadibna dee goboladii ay u kala dhasheen dadka ama qoysaska loo kala geeyo qunsulka guud ee wadanka yemen axmed cabdi xasan ayaa barnaamijka faaqidaada saaka igala qeybgalaya axmed bal soo dhawow si kooban bal waxaad war nooga siisaa dadka shacabkan soomaaliyeed ee laga soo qaaday dhinaca iyo wadanka yemen ee maanta la gaarsiin doono xeebta magaalada berbera
bismillahi raxmaan raxiim ugu horinteedii mahadcelina waa mahadcelinta badi waad la socotaan in hawshii wejigii labaad ee dadka lagu soo qaadayay qaootiga iyaga ku sugan inaan bilownay bishii november oo dadka ugu horreysay aan soo gaarsiinay magaalada berbera iyadoo markab loogu soo qaaday magaalada cadan haddana qorshe wuxuu ahaa in dad badan oo kasoo jeeda gobolada koonfurta soomaaliya in diyaarad lagu soo qaado arrintaas way suurtogeli weysay isku dayo badan oo aarimeyn aan kusoo qaadnay diyaaradii waa suurtogeli weysay laakiin waxaa maadaama arrintaas islaatay waxaan go-aansanay in dadka looga soo qaado markab kale oo maanta sagaal iyo tobanka bisha ahayd ayaa markab ilaa boqol iyo konton qofooda ooga soo qaadnay magaalada berbera ee magaalada cadan ka soo qaadnay waxaan rajeynaa maanta inay soo gaaraan magaalada berbera ayaan rajeynaa marka hawshii way socotaa si qurux badan bayna ku socotaa waayahay marka tirada dadka soomaaliyeed ee laga soo qaaday wadanka yemen oo maanta la filayo markabkii soo qaaday inuu kusoo xirto xeebta berbera tira ahaan imisay gaarayaan
walal waa aroo boqol iyo afartan boqol iyo konton qof waaye oo qoysas isugu jira qoysas caruur wata dad waaweyn dad dhalinyaraa dad iska bukaana ah meesha ku xanuunsaday ilaa iyaguna la socotaa iyo meelaha taa cudurrada waxba ka dilaacay marka dad runtii waxayna marahana dadka hadda kuwaas dadka keliya oo u baahan in yemen laga soo qaado mahan waa qayb kamid a marka had intii hadda la awoodi kara lasoo qaadayla waayahay marka badan hadda sida adan iska diiwaan geliyey oo dukumentiyadii iyo kusoo bixi lahay wixina maa loo dhamaystay wuxuu insha allah waxaan rajeynaa kuwaan soo baxay sagaal tobanka bisha soo baxay waxaan rajeynaa maanta inay berbera yimaadaan in ay ay ku xigi doonto qayb kale oo misana laga soo qaado magaalada cadan oo berbereedana lasoo gaarsiiyo waayahay marka muddooyinkii dambe waxaa la isku sameynayey muwaadiniinta u dhashay isla yemen iyo kuwa soomaaliyeed in la isku soo qaadayey dadkan boqol iyo konton ka gaaraya soomaali miya mase yemeniyiin baa ku jira
annaka walaal ujeedkeena dawladda soomaaliyeed baan nahay ujeedkeena maahan yemen waa dad walaalaheena oo runtii dalkooda lagu martigeliyay muddo labaatan sano ah si xorriyada aan ugu noolayn si nabada aan uga shaqaysanaynay si nabada wax uga baranaynay laakiin hadda arrintan oo ah mataqaanaa soo badbaadinta iyo sanadka bixinta qarootida waa arrin ku kooban kari dadka soomaaliyeed ee u baahan in dalka yemen laga soo qaado oo la keeno lagu soceliyo dalkoodii hooyo marka annaku taargetkeenu maahan dad yemaniyiina oo qaxootiya aan kasoo qaadno yemen oo soomaaliya qaxooti oga dhigno aan keeno ujeedadeena maahan shaqadeena maahan waajibaadkeena maahan dadka yemaniyiina oo ayaku duruufta ku khasabteen dalkaas kasoo cararaan oo dalkeena soo nabad soo magan galaan ee dawlad ahaan iyo shacab ahaan diyaar baa unaan dalkeena kusoo dhaweyno sida horeba ugu soo dhaweyno iyaguna noogu soo dhaweeyeen ku noolaadaan ilaa dalkooda uu nabad ka noqonayo oo mataqaanaa iishaga nabadiisi dib uusoo u helayo waayahay marka waxaad ii sheegtay dadka qaar ee maanta lagad laga dejinayo xeebta magaalada berbera inay ku jiraan caruur iyo haween qaarkood cudurka shiwambiyoodka uu ku dhacay dadka qaar miyaa ku xanuunsanaya marka markabka ay saaran yihiin may may may macnaha ka wadaa dadku waxay kasoo cararaan dadka hadda hadda aan soo qaadnay waa dad runtii lasoo mariyay iskrin caafimaad sababtoo ah cuduradaas faafa qaarkood ayaa mataqaanaa ii sheeg ama la ogoleynba in ayaga ugu xanuunsanaya lasoo qaado dadka aan ka hadlayna waxa weeye dad dhikar iyo sokor iyo waxaas qaba waayo ama hadda ka hor mataqaana dhibaatadii dagaalada qaarkood wax ku gaareen ama marka hore waddanka ayagoo iska xanuunsan iska joogi jiray oo ka rajaxaya waddanka yaman intay dagaalo ka histaagaan nimadiisii hore soo noqdo marka dadka xanuunada faafo qaba runtii marka horaaba anagoo kaashanayna un s arka iyo wasaaradda caafimaadka ee yaman cabanka ka shaqeysa ayaan marinaynay screen oo dadka caafimaadka lagu jeekimaayo dadka marka ka bad- ka eh, nabad qaba maata cudurada faafa kuwaas ayaan soo qaadanay kuwa marka xanuunsanna isbitaallo iyo ciyaadooyin kale ayaa lagu hayaa lagu mataqaana lagu mataqaana lagu lagu lagu daryeelaya marka damar waa la soo qaadi doona hadda rabeen waayahay ee dadkan marka soomaalida ah een, muddooyinkii dambe laga soo qaadayay een, dhinaca iyo waddanka yemen oo dagaalo culus ay ay weli ka dhacayaan oo xaaladiisu ay deganeyn ee, ma ma sii wadaysaan marka soo qaadistooda mase kuwan baa ugu dambeeya
walaalaha anaga horta sideedaba qorshahan sidii aan u bilownay laba kun iyo shan iyo tobankii markii dagaalku ka fadhexeen dalka yemen ilaaanka waa wadnaa waan ogtahay duruufteena dowladana soomaaliya iyo xaaladeeda dhaqaale aada waa ula socotaa laakiin waxaan anaga xoog saarnay inaan helno eh, hay-ado ama wadamadan walaalaheena carabta waxa naga saacida dadkaas u baahan in laga soo eh, eh, laga soo raro dalka yemen laga soo celiyo dalka yemen oo soomaaliya la keeno marka hadda arrintaana waxa aada noogala shaqeeya oo gacan naga siiya hay-adan gargaarka ee malik salmaan la yidhaahdo oo ayadu hadda markii yeman dhibaatada ka dhacday ee la dhisay oo looguna talagalay inay gargaarkaa siiso dadka yemen gudihiisa ku dhibaataysan kuwa wadamada dariska kusoo barakacay kuwa raba lafkooda qaxooti marka hore ahaa dalkoodii raba dalalkooda dib loogu celiyo hay-adaas ayaan kaashanayna iyo waxaa kaloo aan ula kaashanaa hay-adan iaamto iyadana u mataqaana u xil saaran in wadamada dhibaatada ka dhacday in dad ay kasoo qaado dalalkooda ku celiso marka intii aan gargaarkaas helayno iyo gacan qabashadaas annagu ka gaari mayno inaan anaguna wixii nagu soo aaday dowrkeena ah dadkaas baxaya inaan aruurino diiwaan gelino dokumentiyada baahan u samayno eh, meelaha ay degaan aan siino ilaa inta ay eh, mataqaana aysan ka soo qaadayo marka hawsha waa socon doontaa ilahay idankiis waan rajaynayna anaga laftoon dowladhaan isku filnaano marka dambe aan si gaara baa anagu xataa kuwii markaas aan ka weyna gargaar wadamada shisheeye ama hay-adaha ah, dawliga inaan dowlad ahaan ku dhiirano inaan soo qaadano dadkeena dalkooda ku soo celino Wa- waayahay hadda berbera een, magaaladaas waxaa deegaansanaya een, shacab isugu jira een, soomaali iyo yemeniyiin ka yimid een, isla waddankaas een, kuwan iyana maanta berbere gaaraya ma kuwaabaa lagu biirin doonaa may kuwan eh, marka hore waxay ahayd in diyaarad looga soo qaado magaalada isheg caban ayay ahayd Eh, qorshaha ugu horreeya waxay ahayd in eh, eh, sagaal iyo toban- eh, toddoba iyo tobankii janaayo in la keenay ay sida qorshaha noo ahaa waa noo suurtogeli weysay hawadii yaman oo runtii mataqaana duqaymo ka socdaan diyaaradii ay geli weysay iyo inshuransigii kor loo qaaday ilaa labaatan iyo afartii janaayo misana dib hor loo dhigo in mar kale ay suurtogeli weysay iskuday kale ayadan runtii waa noo suurtogeli weysay ee labaatan iyo mataqaana ishi afar iyo tobankii bishan febraayo ayaa markii dambe isla qaadanay oo dagaal badan la sameeyey ayadiina saddex beri ka hor ayaa dagaal ka dhacay magaalo mataqaana aeroboorkii cadan oo mataqaana ishii sarfaaseyn ka dhacday oo dagaallo ka dhexeen oo dagaal madaarkii dhammaaba mataqaana la geli uu kari waayo marka dadkiina maadaama ay u ay diyaarsan yihiin oo markaas qunsuladii dhooban yihiin oo magaalada dhex daadsan yihiin ayaa marka waxaa isla garanaa iamta in markaba soo karayo si maraakiib waxaa jira dadka ka basandiska qaadi karo magaalada cadan yimaado marka arrintaasaan soo garanay in dadkaa lagu soo qaado markab lagu qaado berbere la geeyo marka maadaama ha dadkaas eh, berbere la geenayo ujeedka ugu weyn waxa weye berbere maaha dadkaas ee berbere maaha waxay kasoo jeedaan gobolada koonfureed dalka soomaaliya waxa qorshuhu yahay sida aan isla aan aan wada aan aan aan aan wada ognahay in dadkaas berbere diyaarad looga soo qaado xamar la keeno kabacdina goboladii soomaaliyeed aan- ay koonfureed ay ka kala yimaadeen si nabada ay waadaan dalkood dadkoodii iyo deegaanada ay ka yimaadeen ay ugu noqdaan
waa tahay aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa een, qunsulka guud ee waddanka yemen een, u fadhiya een, soomaaliya axmed cabdi xasan oo saaka marti ugu ahaa een, barnaamijka faaqidaada wararka su-aalo dhowr ah ayaan waxaan ka weydiinayay een, ah, markab een, ka soo baxay een, xeebta magaalada cadanka oo kusii jeeda ama maanta ku xiran doona xeebta magaalada berbera islamarkaana wada een, ah, soomaali gaaraysa ilaa iyo boqol iyo konton ruux kuwa oo een, dowladda soomaaliya ay kasoo qaaday een, dhinaca iyo magaalada cadan oo dagaalo culus ay muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen waa tahay aad buu umahadsan yahay bal markii dadka la gaarsiiyo xeebta magaalada berbera haddana dib ayaan qunsulka ula xiriiri doonaa iyo dadka halkaa la dejinayo ayaan wax ka weydiin doonaa waayahay iyadoo taa jirto dad lagu soo celinaya dalkooda hooyo haddana dhalinyaro fara badan ayaa waxay weli u hanqaltaagayaan dhinaca iyo qaarada yurub xabsiyada ku yaala wadamo kamid a africa ayaba qaarkood ay ku jiraan libiya waatii laogaay oo dhalinyaro fara badan ay ku xiran yihiin sidoo kale masar ayaa jirta hadda warar kale oo soo baxaya waxa ay sheegayaan xabsi ku yaala wadanka suudan inay ku xiran yihiin dhalinyaro fara badan oo haween ay ku jiraan qaar ka mid ah haweenka ku jira mid ka mid a xabsiyada ku yaala wadanka suudan ayaa inala soo xiriiray waxaana inoo suuro gashay in qaarkood aan la hadalno maxamed macalin xasan waydka ayaa waraysi nooga qaaday qaar ka mid ah haweenka ku xiran wadanka suudan islamarkaana doonayay inay gaaraan xeebaha wadanka libiya si kadib ay ugu sii tilaabaan dhinaca iyo dalka talyaaniga una sii gudbaan wadamada kale ee yurub waxaanu ku yidhi saddex boqol oo soomaali kor baanu u dhaafnay jaalasha suudaan baanu ka buuxinaa rag iyo dumarba iyo toban jir ugu yar hablaha iminka socda afar iyo toban jir saddex iyo toban jir ciyaalo dumar ciyaalo wata uuraan leh macla aabahooda la socday lala xidhay oon cid ugu maqnayn oon cid wax kasoo bixinaynin hal waqti baa cuntada basiyaalka waqtiga cuntada ku joogaan caafimaad daraa haysa jaalasha anaga buuxinay suudaan qadyaan bay naga taagan tahay meela kala geyso waqti xaadirkan ma hayso waa tahay halkee laydinka soo qabta idinku waan buuxnaa waana laga soo qabtay qaar saxaraha laga soo qabtay isku wada jiraan qaarna ayaga soo galaya suudaan baa lasoo qabtay oo waxaa laga soo qabtay qaar badda agteeda meel lado bada badda u dhow qaar saxaraha laga soo qabtay libiya iyadoo u socdo jidka dhexbatankaa laga soo qabtay waxaan kunsaasaan isugu jirnaa qaar soo galay oo markaa la qabtay iyo qaar sii baxayay
imise ayaa gaaraysaan hadda waqti xaadirkan halkan aan ku xidhan nahay xaraafadan aan ku jirnoon ku xidhan nahay haddii dumarku soddon iyo dhowr waa gaarayaan afartan waa gaarayaan dumarku qaybta raggana maan karin laakiin waa badan yihiin afar boqol waa gaaraysa soomaalida jeelasha ku kala jirta way badan yihiin jeelashoodu waana buuxinaa waana buuxinaa xitaa meelna maalmihii horena nasoo xidhay meelna kala seexiyaan way waayeen meelna kala geeyaan ayaga yaaba meel yaroo banaan aho waxaan kula arqarqaryada ugu dhimanaysay maalina nagu hayeen iyo habeendan kadib waa meelana ugu kala meelo yarana kala gelgeliyeen way yaabeen maalin kasta waxaana soo qabtaa boqol iyo konton maalin kasta waxaana soo qabtaa boqol maalin kasta toddobaatan kuwa ugu yarana soo qabtaa afartan iyo konton ah soomaalida lasoo qabanayo halkay ku wajahnadeen markii hore ladii soo qabanaya anagu waxaanu ku soconay aniga idan kula hadlaya saxaraha layga soo qabtay laba jeel baan soo maray jeel baan soo maray lacag baa layga qaatay qaraamaadu la yidhi bishii shan milyan oo lacagta wadankanaan bixiyey markaan lacagtaa bixiyey waa laysii daayey damiinad baan la imin damaanadii baa laygu sii daayey saxarihii iyo safarkaygii baan sii watay umaan ima soodaan inaan fadhiyo danka iyo dhibaatadii wadankayga keentay ay haysay waxaan israhaa yurubka adikashada duulaahay nafta kuu daayo gubad baan ka tegaa gubadkaaga waxu qabsatid markaanoo saxarihii sii maraya annaga iyo dad badan laba gaari yuutubkaanu ku jirnaa waqti xaadarka waa nageelisa labada gaari ee laisbarbara haye dadka banaanka la wada fadhiisanayo cuntada meesha loogu qaybinayo lasoo qabtay ayaanu nahay cid noo timi safaaradeena nooma yiman cid noo timi iyo cid naga warhaysa saasayna xitaa idaacadda qaar caraga ku hadlayaa nagu jiray oo dhahayo jeel ma doonayna jeel horaan usoo marnay in jeel naga beriyo ma doonayna wadankooda nagu celiya
waxaa ii sheegtaa wax xiriira wax xiriira mala samayseen waan baqaya waa hore waan baqaya meeshana looma ogolo telefoon waanu baqaynaa oo haddii laygu qabto hog baa laygu ridaya telefoon anoo ku hadlaya oo idaacad war u gudbinaya wax xiriir mala samayseen safaaradda si gurmud laydinku fidiyo
walaala safaaradeenu wayna og tahay kuwa xanuunsan baa nagu jira kii aan lacagtiisa dhaktar cidigeyn mayso kuwa dhaawac oo xafada ku dhacay ay xafada kusoo dhaceen jidka intoo biyo markay kamareen halkan soo gelayeen maxay weysiinayeen buracad intay jidka ku hesha xafadaysay baa nagu jira cidi dhaktar ma geysan halkiiba dhaawac lagula jiifaan kuwa kale waaba la la'yahay meelaga mareenba inan xaamilo ah oo xitaa waxa lala socota muud jeex marka galay imika dhigla-aan dhiganilata inay dhimato faaqa ay khatar ku sugan tahay dhigla-aan ayaa la jiiftaa cid xanaanaynaysa cid banaanka kaaga imanaysa kuma soo booqon karaan somaana xidhanahay soomaalida meesha joogtay caadiga naxaysa xitaa diir kale nama soo booqon karaya waa la odhaya dib baa loo raacaya idinkasanayay idinkaa dirsaday waxaan ka codsanayay in noo samayso xitaa guri marnoo dirsa dadka ka sarreeya madaxda ka sarreysa wasiirada ka sarreeya inay yidhahdaan dadkan si uun dhaha anag wax u qaban karna waxna umaahayna ma dalkii ku tiriya ama si uun dhaha gurna degdega usoo dira waa gartay waanu qaawanahay dumar baan u badan nahay caar baan u badan nahay wala- walaal qof kale igu dhiig oo kuu dhow hadday jirto ayo السلام عليكم wacaleykum salaam waraxma walaal magacaaga ku bilow bal ee, xaaladiina ka warama magacay galladan way waad baa u dhiban nahay oo jeelasha ugu dhiban nahay suudaan suudaantu nooma naxariisato oo wiil soomaaliya nama soo booqan karo waa la xirayaa oo waan ku dhibaataysan nahay meeshan oo jeelasha waan buuxsanay oo wiilasheeda iyo firitaan waa lagu shaqaynayaa silicbay ku nool yihiin goboladayna waxaan usatasaan dadka ugu hayna waagu noogu baryaa cid dhakhtar noo geysa malaageen imaano waan ku dilooyeynaa waa gartay bal waxaa ii sheegtaa ee, inta maalmood ee halkaa ku xirantihiin dad baa toddoba bilood ku xiran dad baa afar bilood ku xiran dad baa shan bilood ku xiran dad baa sideed bilood ku xiran adigu imsaa ku xiran tahay aniga saddex bilood baa ku xiranaha ilaa xilligan ma jirtaa wax oo safaaradda ka socda idin soo gaaray oo arrintiina ka warqaba may ma jirto wax safaarad oo noo timi ma jirto qofka soomaaliya inka aan ka aan aragno m- m- waaba ku boodnaaba sida qof meel la gumaysto waan meel la gumaystaa camal waaba anagaan ku farxi lahaynba safaaraday noo timaado haye wax waadan xiriiri imaan oohin baan ku seexinaaye murugo wax xiriiri aad la samaysaan ma jirtaa idinku marka
wax xiriir lambaradooda ma hayno iyaguna nama tiro meel aan nalaga ogeyn ma jirto youtubeyadaan ku jirnaa inaan ku jira ciyaalaha qoomaadaa nagu jira dad uurlaa nagu jira dad dhaawacaa nagu jira gabadha dad badanoo dhaawacada way tafasheen say u dhaawac dhaawacoodii wax dawaan u gadano ma haysano marka soomaalida waxaan ka codsanaynaa lacagaha haysano joolo kalena laga saaray baan ku bixinay joolasii kale hadda soomaalida ka buuxda lacaga isaga bixiyaan ma haystaan oo jeelka joolasha kale markaad ka soo baxaysa lacagtaad ka soo bixisa jeelka had ku jirnaa lagu keenayaa jeelba jeel buu kuusii gudbinayaa marka xaaladiina caafimaad waa sidee meesha xaaladooda caafimaad wallaahi waa aad bay u liidataa waayo xabad kiniiniya ma gadan karno kiniin hortiisaan seexanaa gogolaan cid noo imaadsan bil walba waxaana gala mutuleelka qabow dhar ma haysano cunto la-aantu noo dheer fariinta biyaha nadiif lahayn wasakhaana la siinayaa fariinta ee, madaxda soomaalida ee aad ka codsanaysaan maxay tahay madaxda soomaalida waxaan ka codsanaa inay anaga gargaar degdega noo fidiyaan waayo dad soomaaliyeed oo jeelasha ku dhibaataysan baana waddankayagii soomaaliyeed ma joogno afrikaan joognaa qof walba wuxuu kuleeya idinkaa waddankiina ka yimi arru annagaa waddankayagi ka nimi ee, idinku waxaa u badan tihiin dad si sharci daraa lagu qabtay hadda diyaar muu tihiin in dalkiina dib laydinku soo celiyo haa diyaar waa nahay Ah, sida anaga dawladda iyada iyo madaxda iyada iyo madaxweynaha iyagu noogu taliyo diyaar baa u nahay anagu waayo anagu dad dhibaataysan baa nahay kumana sii jiri karna jeel intanka badan waa kugu wareejinaya walaal wacaleykum salaam waraxma walaal magacaaga iyo bal xaaladdaa ku sugantihi bal inooga waran walaal magacayga suusan baa la yidhaahdaa horta badan walahi qof jeel ku jiro horta dhibaatadiisa qof walba wuu dareemi karaa qof soo maray iyo qof aan soo marinba annaga etoobiyaan kasoo galnay maxaa la ii sheeg waa nala soo xabadeeyey maxaa la sheeg waa nala soo jirdilay waxaa lagu jira dad dhaawacay waxaa lagu jira dad xaamilo waxaa lagu jira agoon baa lagu jirta waxaa lagu jirta ciyaal yaryar ayaan u dulqaadan karin annaga maxaa la aad baan u dhibaataysana waxaan dawladda soomaaliyeed aan ka codsanayaa in ay gargaar degdeg ah ay noo soo fidiyaan ay dhibaatada nuhaysata in laga soo saaro waa haddii jir dhulxanayo uu ku yaal oo soomaali yihiin weeyaan ay noo dhulxanayaan dhibaato weyn baan haysato walaalo walahi dhibaato weyn baan haysato xirnimo ma haysano cunno aan cunno ma haysano maxaa lahaa ii sheeg rafaaq iyo sida inaan ku jirna
qaar ka mid a haweenka een ku xiran xabsi ku yaala waddanka suudaan oo nala hadlay ayay ahaayeen markii hore dee dhallinyaradu aad bay ugu faraxsanaayeen inay baxaan oo ay markaa ay tagaan dhinaca qaaradda yurub laakiin dee markii xabsiyada lagu xiro aad bay ugu dhibaatoodaan oo qaarkood sidaad maqlaysaan waaba xabsiyada ay ku xanuunsanayaan waayahay oo waxa ay dalbanayaan in dalkooda hooyo een lagu soo celiyo dal dalkaaga ku dhaamo ma uu jiro waayahay een qaybihii dambe aan isla soo gaarnay een cali een sheekh cali een sheekhaalow ayaan markaan bal siinayaa iyo dhinacii isboortiga cali bal soo koob hal iyo laba isboortigii waa mahadsan tahay ee, cabdirasaaq shiine adiga iyo dhegeystayaashaba xalay koobka f a kaabka ee, hal kulan oo ka tirsan oo ingiriiska ka haray ayaa la ciyaaray naadiga arsenal ayaana ciyaareysa oo kooxda bristol borton lagu magacaabo la ciyaareysay arsenal waxaa u suurta gashay inay kula soo biirtay dhigeeda kooxaha waaweyn ee chelsea iyo tottenham iyo manchester united ee koobkan f a kaabka
Ay soo bixistiisa.
sideed dhamaadkiisa ay usoo gudb- gudubto labii eber ayayna ku dhufatay ee, kooxdaasi yareed ee heerka labaad ka dheesha ee kared qaaqa iyo sidoo kale ee, theo walcott ayay labada gool ka heshay cabdirasaaqoo caawa ayay ciyaari jirtaa oo waxaa jira eh, kulamo ka tirsan champions leaguega ee koobka eh, horyaalada qaaradda yurub eh, waxaan la ciyaari doonaa Eh, afar waa lix kooxood ayaa ciyaari doona oo min laba laba u dheeli doona kooxda manchester city oo ka dheeshay horyaalka waxay la ciyaari doontaa kooxda Horyaalka monaco Ingiriiska.
horyaalka ingiriiska waxay la ciyaari doontaa kooxda es monaco oo faransa ka, ka, ka timaada bayer leverkusen waxa ay la ciyaari doontaa kooxda atletic madrid oo la socotid inay aad u dhib badan Kulan tahay adag atletic wey.
madrid oo kulan aad u yahay bayer waa jarmalka atletic madridna Waa waxa Spain.
ay la ciyaari doontaa eh, naadiga eh, lagu magacaabo eh, eh, eh, sidoo kale atletic madridna waxay la ciyaari doontaa naadiga bayer leverkusen oo jarmalka iyo sidoo kale spain kala bateli doona labadaas ciyaarood ayaa jira habeen dambana waxaa jiri doona laba ciyaarood oo kale oo championka ah balse caawa labada ciyaar ayaa usoo horeysa waxaana ay soo dhacayaan xiliga muqdisho oo la fiirsan doona marka ay saacaddu tahay shanta oo shan iyo toban daqiiqa dhiman waayahay aad baad mahadsantaa cali axmed ayuu ahaa oo isboortigii inoo soo koobayay barnaamijkii faaqidaada intaas ayaan dhegeystayaal saaka aan ku soo idleynayaa maxamed macalin xasan weydka iyo cali sheekh axmed ayaa barnaamijka igala qayb galay dhanka farsamada leila cabdiraxmaan ayay ahayd aniguna wuxuu ahaa cabdirasaaq maxamed faarax shiino goordhow warkii saacadlaha ayaa nagu soo fool leh oo isla cali axmed oo isku diyaarinayo dhammaanteen waxaan idin leenaha sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad